بsم الlh الرحmn الرحيم الحamdu للh رb العاalمين وصلى الله وsلم وbاarك عlى نبيinا mحمد وعlى آlه وصحبه أجمعين qاla المؤلف رحimه الlه والثاني وهuو ma تضmر أn bعdh وuجوبا ستة waxaan ku guda jirnay النawaaصب waxaan hore u soo marnay nawaasibta inay tahay laba qaybood qayb iskood wax u nasbinaya waana afar iyo qayb wax ku nasbinaya an mudmaro ah oo ka dambeeya qeybta aan mudmaro ah ay u qarsoon tahay oo gadaasheeda ay dhacayso oo antaa mudmarada wax lagu nasbinayo waxaan soo marnay inay laba qeybta maa tudmaru an bacdahu jawaasan wamaa tudmaru an bacdahu wujuuban qeyb aan la qarinayo gadaasheeda laakiin jawaasan loo qarinayo jawaasan waa soo fahamnay oo waxaa laga wadaa haddii la doono waa lasoo muujin karaa waa jaa-is in la muujiyo waxaa kaloo jaa-isa in la qariyo qeybna an waa la qadarayaa ama waa la idmaarinayaa wujuuban wujuuban macnaheedu waa maxay marna ma bannaano waayo in lasoo daahiriyo marna ma bannaano in lasoo daahiriyo waxaan soo marnay qeybta hore oo an la qarinaya bacdahu jawaasan inay tahayd ama ay tahay shan qaybood laamukay walwaawu walfaa-u wahuma wa ow shantaasi an gadaashooda waa la qariyaa jawaasan darsigeennu marka wuxuu ka bilaabmayaa labada qeyb ee dambe labada qeybood qeybta dambe yacnii qolabada qeybood oo ka koobnaay kuwa an la qarinayo ee u qeybsamayay jawaasan iyo wujuuban qaybtii dambe ayuu darsigeenu ka bilaabmayaa oo ah in an la qariyo wujuuban an inay noqoto mudmara wujuuban qaala wathaani midda labaad wahuwa maa tudmaru waa waxaa la qarinaya an bacdahu gadaashiisa wujuuban waajibnimo loo qarinayo sittatun lix wa midda an la idmaarinaya gadaashiisa wujuuban loo idmaarinayo sittatun waa lix kay aljaara kamaa taqadama kaydii jaarada ahayd sidii soo hormartay kayda jaarada ah waa midda shar shuruudii laga waayey waa midda aysan la xiriirin ama aysan la socon ama aysan ka hormarin laamukay lafdan walaa taqdiiran midna aysan uga hormarin kaydaasi waxaay noqonaysaa jaara walaamuljuxuudi iyo laamuljuxuud wey laamuljuxuud naxwu maa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim laamtan waxaa la yihahdaa laamuljuxuud calaamadeedu waa maxay waxaa ka hormara maa kaana iyo lam yakun maa kaana ama lam yakun labada midaa ka hormaraysa maa kaana haddii ay timaado meesha oo laami ka dibi marto laamtaasi laamuljuxuud baa la yihahda haddii lam yakun lagu dhawaaqo laamtana ay ka dambayso laamtaasi laamuljuxuud baa la yihahda laamuljuxuud marka waxaa lagala hormaraa maa kaana iyo lam yakun tusaalaha shiiku uu noo keenay fiiri maa kaana allaahu liyucadibahum wamaa kaana allaahu liyucadibahum wa anta fiihim wamaa kaana allaahu alla ma ahanin liyucadibahum mid cadaabaya wa anta fiihim xaalaa tahay nebi maxamed oo mid ku dhex sugan adoo ku dhex sugan oo dhex jooga ilaahay subxaana wa tacaala ma cadaabayo wmaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim shaahidku waxa waaye liyucadibahum laamta liyucadibahum ku jirtaa waa laamuljuxuud maxaa yeele bacdamaa kaana ayay dhacday ficilkan yucadiba marka waa ficil mudaaric mansuubun bian mudmara bacda laami ljuxuudi wujuuban antaani waxaa loo idmaariyay wujuuban liyucadibahum haaduna waa mafcuulu bihi faacilkii aaway liyucadibahum waa damiir mustatira oo lafduljalaalaha u noqonaya wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim wa xataa mowdica saddexaad ama midka saddexaad waxa weeye xataa oo gadaashiisa aan la qarinayo wujuuban in kaana alficlu hadduu ficilku yahay bacdaha ay bacda xataa mustaqbalan hadduu mustaqbal yahay naxwu xataa yarjica ilayna muusa ilaa uu muuse noo soo noqdo lan nabraxa calayhi caakifiina xataa yarjica ilayna muusa xataa yarjica ficilkan mudaaric ee dhacay bacda xataa waa mansuubun bian mudmara bacda xataa wujuuban ficilkan an mudmara ah ayaa lagu nasbiyey oo dhacaysa bacda xataa idmaarkaasina waa waajib xataa yarjica ilayna muusaa ficilkan yarjica faacilkiisa aaway faacilkiisa muusa waay xataa yarjica ilayna muusa muuse waa faacilkii yarjica ilaynaa jaaru majruurkuna wuxuu ku tacalluqayaa ficilka yarjica an ficilka mudaarica ay gashay iyo ayada masdar haddii la iskula masdara lagu awilaa soo maahan haddii masdar lagu awilo masdarkaasi wuxuu noqonayaa majruurun bixataa xataadaanaa jaraysa xataan jaaro waayo naasibo waayo hadda markii la leeyahay ayada miyaa wax nasbinaysa fi lxaqiiqa ayada wax ma nasbinaysa anbaa wax nasbinaysa ayada jaaro waxbay hoos dhigaysaa oo waxay la mid tahay kay aljaara oo hadda aan soo marnay kay aljaara aljaara maxaa loogu bixiyey waxbay jaraysaa soo maha aha wixii ka dambeeya way hoos dhigaysaa waa markii masdar lagu awilo oo waxaad leedahay lan nabraxa calayhi caakifiina xataa rujuuci muusaa ilain yarjica min rajaca ayuu ka yimi maadigu waa rajaca mudaaricuna waa yarjicu masdarku muxuu noqonayaa masdarku waa rujuuc masdarku waa rujuuc markii masdarkaas aan ku awilno waxaan leenahay xataa rujuuci muusa xataa rujuuci muusa ilaa soo noqoshada muuse laga gaaro macnaa xataa markaan maxay noqotay rujuuci masdarkan yaa jaroo hoos dhigay xataa ayaa hoos dhigta xataa marka waa jaara waxa wax nasbinaya ayada ma ahe waa an mudmara bacdaha oo wujuuban loo qariyay wa ow bimacnaa ilaa ow ilaa waxaa kaloo anta la qariyaa wujuuban ow gadaasheeda owdaasi waa bimacnaa ilaa ama waa bimacnaa ilaa labadaba way dhacdaa ow oo bimacnaa ilaa ah iyo ow oo bimacnaa ilaa ilaa iyo ilaa farqi baa udhexeeya soo maahan xagga macnaha ilaa gaayay faa'iideysaa iyo meel lagu dhammaado ilaana istihnaa bay faa'iideysaa owdu marka labada macnoba way ku timaadaa fii luqati alcarab labada miday ku timaadaba mudaarica ka dambeeya waxaa lagu nasbinayaa an mudmara ah wujuuban oo bacda ow dhacaysa ka qowlihi ay ka qowli shaacir laastashilanna sacba aw udrika almunaa faman qaadat ilaamaalu ilaa lisaabiri laastashilanna waan sahlanayaa waan sahlanayaa assacba culaysyada waxyaabaha dhibka badanee culus culus waan sahlanayaa buuli ow udrika ay ilaa an udrika ilaa aan gaaro almunaa yadadiilada ilaa aan gaaro culeys walba waan sahlanayaa ilaa yadadiiladii iyo dantii aan lahaa aan ka gaaro faman qaadat ilaamaalu yadadiilooyinku uma hoggaansamaan ilaa lisaabiri ilaa mid sabraya mooyaane ninkan wuxuu leeyahay aniga hadaf baan leeyahay yool iyo gaayaan leeyahay aan rabo inaan gaaro wax walba oo gaayadaasi aan doonayo iga hor istaaga oo culaysa aniga waan fududaysanayaa buuyi macnaha wuxuu ka wada waa u dulqaadanayaa sababtoo ah aamaasha iyo yadadiilooyinka iyo waxyaabaha la rajaynayo uma hoggaansamaan oo ma helo ilaa lisaabirin ilaa mid sabra mooyaane hadaf wanaagsan haddaad leedahay ama qaayo weyn haddaad leedahay waa inaad u sabarto maxaa yeele sabri baa ku gaari kartaa la astashilanna waan sahlan oon sahlan buy waan fududaysanayaa assacba culayska waa waxyaabaha adag ee culus ee iga hor imaanaya aniga waan fududaysanayaa buu yidhi macnaha wax fudud aan ka dhiganayaa culeys oo arki maayo sabaraan ku maraya ilaa goorma ayuu fududaysanayaa wuxuu yidhi ow udrika almunaa owdaani waa maxay bimacnaa ilaawa waxaan fududaysanayaa culaysyada ow udrika almunaa ay ilaa an udrika almunaa ilaa aan haleelo oo aan gaaro iyada diiladii aan lahaa ilaa aan gaaro markaasuu wuxuu yidhi faman qaadat ilaamaalu ilaa lisaabiri war guud waa midda wuxuu leeyahay aamaasha iyo diilooyinku uma hogaansamaan ilaa qof sabra mooyaane aniga marka waan sabraya kelimadda ah marka la astashilana sacba sabarka ula jeedaa marka culayskaan fududaysanayaa macnaheedu waa maxay waan sabrayaa we culaysyadaan u sabraya ow udrika udrika waa ficil mudaaric waay adraka wuu haleelay waa maadigii mudaarica maxaa leedahay yudriku waa markii ya xuruufulmudaaraca waa la yaqaan afartaa soo maha markii ya lagu bilaabo markaan hamse ku bilaabayo aniga iska hadlaya maxaan leedahay udriku ayaan leeyahay soo maha udriku waan haleelayaa hadda udrika maxaa loo yihi halkan nasb waa mansuub ilaa asalku muxuu ahaa mudaaricu waa marfuuc oo waxaa la dhihi lahaa udriku saasuu ahaa an ayaa meeshaan nasbinaysa ficilkan mudaaricu waa mansuub saasaa waxaa loo yidhi udrika oo loo kordhigay kaafku marka ma aha mafcuul ma aha xarfu khitaab waa kaaf ficilka ka mid a ayaan lagu qaldamin kaafkan ficilkuu ka mid yahay maxaa yeele ficilka adraka marka hore maxaa u dambeeya kaafaa u dambeeya soo maaha kaafkaani waa xaraf ka mid a ficilka ow udrika waxaan leenaha waa ficil mudaaric mansuubun bian mudmara bacda ow waxaa lagu nasbiyey an mudmara ah bacda ow wujuuban loo idmaariyo loo qariyo wa qowlihi ay wa qowli shaacir wakuntu idaa hamastu qanaata qowmin kasartu kucuubahaa aw tastaqiimaa ninkan wuxuu ka hadlayaa qowm dabcan waa qowmkiisii ama waa qolo kale oo markaa wuxuu sheegayaa marka hore rifqi iyo liin iyo jileec inuu kula dhaqmay laakiin wuxuu leeyahay haddii jileecaasi wax tari waayo mararka qaar adeegaa loo baahan yahay haddii jileeca wax lagu fahmi waayo in wax laysku adkeeyaa xalka iyo daawada laga raadiya marka labadaba waan isticmaalo buu rabaa inuu yidhaahdo laakiin isticaaro u isticmaalaya toos u cadday maayo lafdiga toos uguma cadda laakiin macnuhu u socdaa halkaasa wuxuu yidhi wa kuntu waxaan ahaa idaa kamastu kamsiga asalka waxaa la yidhaahdaa qarjuufada wa kuntu waxaan ahaa buu yidhi idaa kamastu haddii aan qarjuufto oon taabto yacni markaan wuxuu ula jeedaa waa liinkii iyo dhibrintii qanaata qowmin qowm warankooda haddii aan taabto ama aan qarjoofto kasartu waxaan jebiyaa buu yidhi kucuubahaa meelaha soo taagan ee aan sinnayn ayaan jebiyaa buu yidhi aw tastaqiimaa ilaa an tastaqiimaa ilaa inay toosnaato mooyaane meelaha taagtaagan oo dhan ama soo buuran waan ka jebiyaa buu yidhi ilaa inay toosan yihiin warmahaasi oo ay yihiin kuwa isku aadan mooyaane wa kuntu waxaan ahaa buu yidhi idaa kamastu alkamzu alcasru biاlyadi saasay culamada qaar ku fasiraan alcasru biاlyadi casrigu waa wixii la majuujiye wa qofka markuu qofka qarjuufanayo soo ma ahan yacni suulkiisa iyo fartiisa ayuu ku majuujinaya ku wareejinaya saasaa asalka qamsiga la yidhaahda waa alcasru biاlyadi وكنت إdا غمزت قناaة qوم الqناa waa الرمح waa waranka wuxuu ula jeedaa marka وكuنtu waxaan ahaa إdaa غمزت قناaةa qوم waranka birtiisa waa sinaanka birta waranku wuxuu leeyahay qayb mudac ah oo wax lagu mudo soo maaha oo bir ah qaybtaasi markaan gelinaya buu leeyahay kamistu qanaata qowmin saasuu ula jeedaa qowm warankooda markaan isgelinayay qaybta birta iyo qaybteeda kale kasartu kucuubaha alkucuubna waxaa la yidhaahdaa meelaha soo taagan oo aan sinnayn waan jebi jiray buu leeyahay kasartu waxaan jebiyaa kucuubaha meelaha soo taagan aan ka jebiyaa ilaa ay toosnaato miya ma la dhihi karo maxaa yeele waaba jebiyaa buu yidhi soo maaha waan jebinayaa oo jabkaasi ka day maayo maxaan ku dhaafi karaa inaan jebiyo ilaa an tastaqiima istinaa waa ilaa aw tastaqiimaada macneheedu waa ilaa an tastaqiima ilaa inay toosnaadaan mooyaan yacni rumxigaasi ilaa inuu yahay mid toosan intaa keliyaan ku dayn karaa macnaheedu waxa waaye marka rumxiga iyo waranka uu leeyahay qanaata qowmin uu leeyahay waan qamsiyaa waxay culamadu qaar ku fasireen macnaha qoomka marka horeon la hadlayo si jileecan oola hadlaa si jileeca laakiin hadday ku toosi waayaan kasartu kucuubaha meelaha soo taagan ama meelaha soo kuusan oo dhan waan jebiyaa buy macnaha wuxuu ka wadaa awoodaan u isticmaala markaan oo kale naxariistii iyo jileeci waan ka tagaa oo ad adeegaan u isticmaalaa xataa tastaqn aw tastaqiima ay ilaa an tastaqiima ilaa inuu warankii toosnaado mooyaan macnaha wuxuu ka wadaa xataa yastaqiimuu ilaa inay qoladaasi toosnaadaan ilaa inay toosnaadaan oo ayaga hagaagaan mooye si kale ku dayi maayo calaa kulli xaal annaga shaahidkan ka leenaha waa maxay aw tastaqiimaa owdan gadaasheeda waxaa yaalla ficil mudaaricoo mansuuba aw tastaqiima waay tastaqiimaa aliftan ku taagan alifulilaaqa la yidhaahdaao kama tirsana ficilka shicirka iyo gabaygaana loo isticmaalaa sida badan marka aliftan waxba yaysan saameyn kugu yeelanin icraabtaadana wax saameyna ku yeelan mayso ficilkuna waxaa weeye aw tastaqiima oo aliftan aysan la socon aw tastaqiima waa ficil mudaaric mansuubun bian mudmara bacda aw awdanna waa bimacnaa ilaa istinaagii bay la macno taha marka bacda aw anta waa la qariyaa wujuuban awda ha noqoto bimacnaa ilaa ama ha noqoto bimacnaa ilaa mid walba labadooda ka mida sheikha tusaale u keenay qaala raximah اllah wafaau sababiyati wawaau lmaciyati masbuuqatayni binafyin maxdin aw طalabin bilficli wafaau sababiyati faa-u sababiye gadaasheedana an waa la qariyaa wujuuban wa waawu lmaciyati iyo waawu lmaciya gadaasheeda masbuuqatayni xaalay yihiin labadaasi laba lagala hormaray binafyin maxdin nafyi khaalisa oo baraxla aw alabin ama in lagala hormaray xaalayihiin kuwa lagala hormaray alab bilficli ficil wax lagu dalbay faau sababiya iyo waawulmaciya labadan gadaashooda anta waa la qariyaa buu yidhi sheikhu raximah ullah faa-u sababiya markuu leeyahay waa fa-da sababta faa'iideysa iyo waawda maciyada faa'iideysa wuxuu meesha ka saarayaa faadii caatifada ahayd iyo waawdii caatifada ahayd ilaan fa'daasi sababyo lama yidhaahdo sabab ma faa'iidayse waa caatifa oo xarfu cadfin waay laakiin fa'daani sababihay faa'iideynaysaa waawdana waxay faa'iideynaysaa maciya maciyadu waa la yaqaanaa soomahan wada jir waay waawdu waawulcadfi keliya ma aha waawulcadfiga maciyo ma faa'iideyso waxaan soo marnay waawulcadfigu inay faa'iideyso keliya labadan shay inay xukun ka wadaagaan ka badan miyay faa'iideysaa wax ka badan ma faa'iideyso laakiin waawdan intaa in ka dheeray faa'iideysaahu waa maciyo iyo wadajir labada shay inay wada socdaan ayay faa'iideyneysaa fa-da marka sababiyada faa'iideyneysa iyo waawda maciyada faa'iideyneysa gadaashooda an mudmara ayaa ku jirta wujuuban oo ficilka mudaaric waxaa lagu nasbinayaa an ayaga ka dambaysa laakiin shardi bay ku xiran yihiin masbuuqatayni binafyin maxdin aw talabin bilficli buu yihi sheikhu raximah ullah faa-u sababiya iyo waawulmaciya gadaashooda an baa la qariyaa fa-daas iyo waawdaasoo lagala hormaray nafyi maxdi ah nafyi khaalis ah ama alab ficil wax lagu dalbayo tusaalooyinkii sheikhu raximah اllahu tacala asaas sheegay laakiin waxaa la rabaa inaan ogaano dalabka waxa la yidhaahdo hal shay keliya ma aha dalabku waa noocyo badan yahay markii meeshaan laga hadlayo waxayna culimmadu sheegeen dalabku inuu yahay sagaal nooc dalabku wuxuu ka kooban yahay sagaal nooc ama sagaal qeyb ayuu ka kooban yahay qeyb walboo ka mid ah waa dalab fa'da ka dambaysee faa-u sababiye ah ama waawulmaciye ah mudaarica ay gashana waxaa lagu nasbinayaa an mudmara wujuuban sagaalkaas qaybood mid walboo ka mid ah kulligoodna maxay soo wada gelayaan magaca ah adalab dhammaantood waa wada dalab sagaalka qaybood waxa ugu horeeya almr sagaalka dalabka tusinaya waxa ugu horeeya almru amarka ugu horeeya amarku waa dalab soo maha dalab sidiisaba waxaa la rabaa dalabka laftirkiisa inaan fahmno adalab maxaa la yidhaahdaa adalab waa wax lagaa doonayo lagaa rabo wuxuu noqdaa nafyi wuxuu noqdaa nahyi wuxuu noqdaa amar wuxuu noqdaa istifhaam inta waa noqdaa sababtoo adiga markii wax lagaa dalbayo marna waxaa lagaa dalbayaa inaad wax samayso marna waxaa lagaa dalbayaa inaad wax ka tagto labaduba maxay soo gelayaan magaca ah adalab haddii lagu yidhaahdo waxaan ka har waa dalab kaa waxaa la yidhahdaa dalabu tarki waxaa lagaa dalbayaa tegid ka tegidaa lagaa dalbayaa markii lagu yidhahdo waxaan sameey waxaa la yidhahdaa dalabulficli waxaa lagaa dalbaya inaad wax samayso labadaba maxay soo gelayaan magaca ah adalab ayay ku wada jiraan marka dalabka waxaa ugu horeeya sagaalka qaybood amara ugu horeeya waxaad leedahay tusaaluhu waxaa waay zurnii fa ukrimaka zurnii isoo ziyaaro oo isoo booqo fa ukrimaka aan ku karaameeye zurnii waa amar soo ma waa amar waa ficlu amar fa ukrimaka fa-da ku jirtaahi faa-u sababiye waa faa-u sababiya macnaheedu waxa waaye ficilka ayada ka horeeya ayaa sabab wuxuu u noqonayaa waxa ayada ka dambeeya ayadaana sababta faa'iideynaysa ziyaaradu maxay sabab u noqotay yaa karaameynay sabab u noqotay soo ma in ninkan la karaameeyo sababteedu waa ziyaarada idan ficilka ka horeeya fa-da wuxuu sabab u yahay ficilka ka dambeeya zurnii isoo ziyaaro fa ukrimaka aan ku karaameeye macnaheedu waxaa waaye haddii ziyaara ay dhacdo karaamaa imaanaysa meesha inaan ku karaameeyaa imaanaysa idan karaamada sababteedu waa ziyaarada zurnii waa ficil amar iyo mafcuulkiisoo isla socda nuuntu nuunilwiqaayo way zurnii ku jirta ya-duna waa mafcuulkii faacilkii away yaa waa damiir mustatira wujuuban taqdiiruhu waa anta zurnii fa ukrimaka fa-dan waxaan leenaha waa faa-u sababiya ukrima waa ficil mudaaric mansuubun bian mudmara bacda faa-i sababiya wujuuban aaway ukrima faacilkiisa waa damiir mustatira wujuuban taqdiiruhu ana we ukrima anaa karaameynaya we muqayaru siiqo maaha waa ficil mudaarico anaa ku karaameynaya laga wadaa kaafkuna waa maxay waa mafcuulu bihi fa ukrimaka aan ku karaameeye isoo ziyaaro aan ku karaameeye waa amar amarku waa dalab nooca labaad ee min adalab ka mida waa adducaa ducadu waa dalab horena waa usoo marnaan u malaynaa adducaa markii fii xaqi illaahi casa wajal laga hadlay amar lama yidhaahdo nahyina lama yidhaahdo taa beddelkeeda maxaa la isticmaalaa adducaa waa baryo waay tusaalaheedu waxa waay rabbana طmis calىa amwaalihim washdud calىa quluubihim falaa yu'minuu xataa yarow alcadaab alaliim rabbana طmis calىa amwaalihim waa ducadii nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam habaarkii uu habaaray fircoon wey rabbana طmis calىa amwaalihim ilaahow hantidooda baabi'i wey fircown iyo qoomkiisa washdud calىa quluubihim ilaahow quluubtooda adkay falaa yu'minuu ma rumaynayaan xataa yaraw alcadaaba alaliim ficilka ah falaa yu'minuu wuxuu dhacay bacda alab fa'da falaa yu'minuu ku jirta bacda alabay dhacda dalabku hadda waa maxay yaa waa ducada ducadaasoo ah rabbana طmis iطmis waa ficil waa ficil amar soo maaha laakiin macnaha maxaa loola jeedaa waa duco waaye ta'aduban maca allaahi caza wajal idan ducadaasaa ka horeysay falaa yu'minuu laada ku jirtaa naafiye waay laada naafiyada ficilka mudaaric saameyn miyay ku leedahay xagga icraabta wax saameyna kuma lahan fa'du faa-u sabiye waay laadu waa naa naafiya ficilka mudaarica yu'minuu waxaan leenaha waa ficil mudaaric mansuubun bian mudmara bacda faa'i sababiya falaa yu'minuu ficilka mansuub waa majzuum ma ah laadaani naafiye weeyo ma jasmisa mudaarica yu'minuudan marka hadda waa mansuub calaamadda nasbaduna waa xadfu nuun waxa nasbiyana waa an mudmara oo dhacaysa bacda faa'i asababiya faa'i sababiya gadaasheeda faa-u sababiyadaasna maxaa ka hormaray nooc min aطalab oo ah adducaa dalabkii nooc ka mid a ayaa ka hormara oo duco ah tan saddexaad waxa waaye alistifhaam nooca saddexaada ka mida anwaacda dalabka waa alistifhaam ka qowlihi tacaalaa fahal lanaa min shufacaa'a fayashfacuu lanaa fahal lanaa min shufacaa'a fayashfacuu lanaa fahal lanaa ma noo sugnaadeen oo ma leennaha we min shufacaa'a kuwa shafeeca oo fa yashfacuu lanaa markaa ay noo shafeecaan saasay ku calaacalayaan ahlu naarka markay naarta galaan ayay waxay leeyihiin ma leennahay dad noo shafeeca oo markaa noo yacni dad shufaco ah oo shafeeca oo annaga noo shafeeca ma leennahay shaahidku waa maxay fa yashfacuu fa yashfacuu fa-da ku jirta faa-u sababiya w faa-u sababiyadan waxay dhacday bacda alistifhaam istifhaamkuna waa nowcun min aطalab waa nooc dalabkii ka mid a fahal lanaa min shufacaa'a ma leenahay kuba shafeeca macnaheedu waxa waaye ilaahuna sii kuba shafeeca wa dalab waay istifhaamkan dalabaa ku jiro waxay dalbanayaan in ilaahay uu siiyo kuwa u shafeeca oo fa yashfacu lanaa markaa noo shafeeca si aan cadaabka uga baxno yashfacu ficilka mudaaric marka waa mansuubun bian mudmara bacda faa'i sababiya faa-u sababiyadan istifhaama ka horeeya nooca afaraad waa alcardu alcardu waa bandhig alcardu waxaa la yidhahdaa bandhig waxayna culimmadu ku fasireen alcardu huwa aطalabu birifqin cardigu waxa waaye aطalabu birifqin si rifqi ku jiro in wax loo dalbo ayaa cardi la yidhaahdaa rifqiga waa la yaqaan soo maha yacni jilicsanaan si ay ku jirto in wax loo dalbo ayaa waxaa la yihahdaa cardi bandhigay noqonaysaa marka qofki waxaa rabtaa inaad wax ka dalabto amar inaad u muujisana ma rabtid arrinta inaad ku adkaysid ma rabtid ixtiraam aad ixtiraamayso ayaad waxaad ugu bandhi ayaad u bandhigaysaa wixii aad ka rabtid wixii waa ka rabtaa laakiin haddana bandhigaad uga dhigaysaa tusaalaheedu waxaa weeye alaa tanzilu cindana fatusiiba khayran alaa tanzilu cindanaa war ma waadan agteenna degaynin alaa tanzilu ma waadan degaynin cindanaa agteenna fa tusiiba oo markaa aada asiibtood hesho khayran wanaag alaa waa cardi alaadan laftirkeeda waxay tahay cardi faa'iideynaysa tanzilu waa ficil mudaaric oo marfuuca litajarudihi can الnaasibi wاljaazim cindana waa darfu makaan cinda waa mudaaf naada mudaaf ilayh wa fatusiiba khayran shaahidkeennana fatusiiba khayran wa fa-da fatusiiba ku jirta waa maxay waa faa-u sababiya tusiiba waa ficil mudaaric mansuubun bian mudmara wujuuban bacda faa'i sababiya fatusiiba khayran khayranna maxay noqonaysaa waa mafcuulu bihi waay ficilka fatusiiba faacilkiisa aaway waa mustatir wujuuban miya fatusiiba ay anta waay ha waa wujuuban fatusiiba anta si aad u asiibto macnaha adiga khayran wanaag kaas cardi baa la yihahdaa nooca shanaad waa ataxdiid ataxdiid waa laba daad waay التحضيض وهو الطلب بحث وهو الطلب بحث midii hore waxay ahayd wahuwa طalabu tii hore birifqin bay ahayd soomaha cardiga tanna waa bixahin xahigu waa maxay waa boorin shaygii in la dalbo loona dalbo si boorini ay ku jirto bandhig keliya ma ahe waa la boorinaya taxdiid baa la yihahdaa tusaalaheedu waxa waay lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariibin faasadaqa lowlaa akhartanii ilaahu mad idib dhigtid way ilaa ajalin ilaa waqti qariibin dhow faasadaqa oo markaa aan wax sadaqayste si aan wax u sadaqaysto ilaahumaad idib dhigtid ilaa ajalin qariib saasuu leeyahay yacni allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wa anfiquu mima rasaqnaakum min qabli an yaأtiya axadakum اlmowt fayaquula rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib allah subxaana wa tacaala wuxuu leeya wuxuu ilaahay idinku irsaaqay wax ka bixiya intaysan axadkii geerida aysan u imaanin oo markaa uusan dhihin lowlaa akhartanii ilaahu maad idib dhigtid ilaa ajalin qariib ilaahu waqtiga wax iigu dar axadkiin intuusan dhihin wax la baxa markaasna dibdhigma jiro lowlaa akhartanii lowlaadaani waxaa la yihahdaa waa xarfu taxdiid xaraf boorin baa loo yaqaan taxdiidku boorin waayo akhartanii waa ficil mudaaric lowlaa akhartanii yani waa ficil maadi iyo faacilkiisa iyo mafcuulkiisaoo isla socda waay ilaa ajalin qariibin ilaa ajalin waa jaar majruur qariibinna waa sifa lilmajruur ilaa ajalin qariibin faasadaqa shaahidku halkaa waay aan wax sadaqayste fa-da ku jirtaa faa-u sababiya waay asadaqa ficilkan mudaaric waa mansuubun bian mudmara bacda faa-i sababiya faa-u sababiyadan maxaa ka hormaray hadda taxdiidaa ka hormaray faa-u sababiyadani nooc min aطalabaa ka hormaray oo taxdiida waa qeyb dalabkii ka mid a taxdiidka waa la fahma sooma waa boorintaas waay midda lixaad oo ka mida min anwaaci طalab waa atamanii tan lixaad waa atamanii tamaniga waa la yaqaan soo ma tamani yaa faa'iideeya yaa leyta ayaa tamani faa'iideysa ayadii laftirkeedaa ka hormaraysa tamanigu nooc min aطalaba waa shayga markaa tamaninaysa macneheeda halay siiya waayo soo ma halay siiyana waa طalab tamanigu nooc min aطalaba waa yaa laytanii kuntu macahum faafuuza fawza cadiima yaa laytanii kuntu macahum macooda maan ahaado oo la jiro faafuuza aan markaa liibaanee fawsan liibaan liibaantaasoo cadiiman weyn saasay leeyihiin munaafiqiintii markay mu'miniintu guulaystaan cadowgana ay ka ad cadowgoodana ay ka adkaadaan hantida cadowgana ay soo qaniimaystaan munaafiqiintu hadalkaanay ku hadlayaan yaa laytanii kuntu macahum ilan waa reerahun guri waayo munaafiqiintu calooshood u shaqaystayaal waayo sidaa darteed hunguriga u daran markii la yidhahdo maanta khaniima la soo helay wuxuu leeyahy meeshaas inaan ka maqnaada maahayn haddii la yidhaahdo muslimiintii dadaa laga laayo ka dhintayna waxay ku jawaabayaan low kaana lanaa min almri shay-un haddii arrinta aan wax ku lahaa lahayn halkaasna laguma laayeen hebel iyo hebel lama dileen waxaasay yidhaahdaan dhaqankoodaa sidaa ah yaa laytanii kuntu macahum yaadaani waa xarfu tanbiih laytanii tamani bay faa'iideynaysaa soo maaha kuntu macahum maan macooda ahaada wey waa tamani faafuuza shaahidku faafuuza way marka fada ku jirta faa sababiya waaye waxayna dhacday bacda tamani tamaniguna waa nowcun min aalaab midda toddobaad waa ataraji ataraji aydan waa la yaqaanaa tarajiyaa faa'iideeya lacalla ayaa faa'iideysa lacallii ablugu lasbaaba asbaaba asamaawaati faatalica ilaa ilaahi muusa waa hadalkii fircawn ilaahay uu ka soo xikaayoodo subxaana wa tacaala lacallii ablugu lasbaaba ii dhisa buu yidhi guri sare oo aada u sarreeya oo dheer si aan u gaaro samaawaadka duruqdii lagu gaari lahaa waxaa laga yaabaa inaan gaaro asbaaba samaawaat ay samaawaadka duruqdooda iyo waddooyinkooda inaan gaaro oo fa atalica markaa aan soo arko ilaa ilaahi muusa muuse ilaahiisa wa innii la adunnuhu kaadibanna waa sii raaciye ilaa dhowtii wuxuu rabaa inuu yidhahdo beenay ahaade waxaan u malaynaa buu yidhi muuse inuu been sheegayo laakiin halay dhisa buu yidhi bal aan soo raadiye ilaaha muuse uu sheegay aan soo fiiriyo fa atalica ilaa ilaahi muusa aayaddaasi waxaa laga qaatay nebiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam inuu fircoon ku dhihi jiray ilaahay carshiguu ka sarreeya ilaahay waa alla sarreeya ilaa hadduusan dhihi jirin alla waa sarreeyaa muuse fircoon muxuu samada keliya ka doonayaa mu meelaha kale ka raadiyo markuu leeyahay samaawaadkan ka raadinayaa macnaheeda muusa u sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay carshiga ka sarreeyo waa diinu jamiici alambiyaa ma aha moxamed keliya calayhi salaatu wasalaam ambiyada dhan diinay ka sinaayeen waa waxay wada aaminsanaayeen inuu ilaahay sarreeyo walidaalika culamadu waxay yidhaahdaan qofkii suga inuu ilaahay carshiga ka sarreeyo fahuwa muusawi qofkii inkira inuu alla carshiga ka sarreeyana fahuwa fircawni waa fircawni bay yidhahdeen ninkii yidhaha ilaahay carshiga kama sarreeyo salafkiisa fircawn waayo ilan fircoon muxuu raaciyey wa innii la adunnuhu kaadiman buu yidhi waxaan u malaynaa buu yidhi inuu been sheegayo idan dariiqii fircawn uu raacay ninkii yidhahda allow carshiguu ka sarreeyaana dariiqii muusa buu raacay calayhi salaatu wasalaam shaahidka hadda waxaa waye fa aطalica yaa nasbiyey ficilkan mudaaric an mudmara wujuuban bacda faa'i sababiya faa sababiyadana maxaa ka hormaray taraji ayaa ka hormaray tarajiguna waa nowcun min aلطalab midda sideedaad waa annafyu dalabka sideedaad waa nafyi nafyigu shiiku si gooni u sheega soo mahayn yaa masbuuqatayni binafyin maxdin aw طalabin bilficli buu yidhi laakiin nafyiga laftirkiisu waa nooc min aطalab meeshan wuu soo gelay tusaalooyin nafyiga ku saabsan shiiquna waa keeni doonaa laakiin waxaa kaloo ka mid ah qowl الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam maqbarat qadama cabdin fii sabiili اllah fatamasahu الnaar maqbarat maqbarat qadama cabdin fii sabiili اllah maqbarat markii la leeyahay waa maa iyo iqbarat hamsada hamsatu wasliya markii la isku xirayo laguma dhawaaqo maa iyo iqbarat way asalka maqbarat ma boorowdo qadamaa cabdin addoon labadiisa lugood labadiisa cago ma booroobaan fii sabiili llaahi waddada alla kuma booroobaan fatamasahu nnaar oo markaa ay naari taabato macnaa u jamci mayso we inay lugihiisana ku booroobaan fii sabiili illaah naarna ay taabato dhici mayso buu leeyahy nebigu sala allahu calayhi wasalam maqbarat qadama cabdimaada waa naafiye soo maaha nafyi baa ka hormaray fatamasahu waayo hadda shaahidka ficilkan tamasahu waa ficil mudaaric mansuubun bian mudmara bacda faa'i sababiya midda sagaalaadee u dambeeya waa annahyu waa nahyi bacda annahyi haddii ay dhacdo faa-u sababiya ama waaw lmaciya ficilka mudaarica ka dambeeya wuxuu ku nasbisan yahay an mudmara wujuuban laa tatlub اlcilma watatruka atacaba laa tatlub اlcilma watatruka atacaba laa tatlub laa tatlub اlcilma markaan leenahay ba'da waa hoos dhigaynaa soo maha laa tatlub اlcilma maxaa loo hoos dhigay ba'da liltiqaa'i saakina way u reebaneed marka bacdu laadu waa naahiye marka laada naahiyada ficilka mudaaric way jesmisaa ay laa tatlub wa ha dalbin alcilma cilmiga ha dalbin wa tatruka tacaba waawdaani waa max waawalmaciyo waay maciyay faa'iidaynaysaa ay maca tarkika tacab ayadoo lala qabo ka tegidda aad daal ka tegayso cilmi ha dalbin macnaheeduma waxa waaye in lagu leeyahay cilmiga ha dhiganin miya oo lagu diidanaya cilmiga dhigashadiisa ama barashadiisa maya ujeeddadu waxaa waaye suuragal ma aha mana kuu kulmayso cilmiyaan dalbayaa daalna waan ka tegayaa yacnii daal inuu itaabta ma rabo cilmigana waan baranayaa labada kuu jamci maysa waay ujeeddadu cilmiga ha dalbin ayadoo lala qabo inaad daalka tegayso macnaha daal ku talagal waay haddaa cilmiga dalbayso laa tatlub ilcilma wa tatruka tacab qasdigu waxaa markaa ha jamcinin inaad cilmi dalabto iyo inaad daal ka tagto ha jamcin maxaa yeelay kuu jamcin maayaan waxaad kulmin kartid ma aha waxaa la mida laa taأkuli samaka wa tashraba labana markii wa tashraba la yihaahdo waa soo marnay inuu dhowr weji ku bannaaneyd ecraabteeda laakiin markii watashraba la ihaha halkaasaa shaahidku noogu jira laa ta laa ta'kuli samaka kalluunka ha cunin wa tashraba labana ayadoo lala qabo inaad caanaha cabayso way ujeeddada waa maxay markaas laa tajmac baynahumaa w ha jamcinin inaad kalluun cunto caanana cabto oo waxay yidhahdaan aطibada iyo takhaatiirta waxay ka dayriyaan in la jamciyo kalluun iyo caano caano iyo kalluun lama kulmiyay yidhaahdaan ba yidha oo haddaad mid isticmaasho waa inaad midka kale iska ilaaliso haddii kale xanuunaa laga dhaxlaa bay yidhaah laa ta'kuli samaka wa tashraba labana wa tashraba ficilkan mudaaric waa mansuubun bian mudmara bacda waawi lmaciya baa leeda waawilmaciyadaana maxaa ka hormaray hadda ka horeeya nafyi miya mase nahyi waxaa ka horeeya waa nahyi laa taأkul waa nahyi intaasi waa sagaal soo maahan sagaalkaasi hal beydaa lagu jamciyey halkan beyd qorta si aad idinkugu fududaato beydkaas keliya ad xifdinaysaa sagaalkana waad haysaa murwanha wadcu wasal wacrid lixadihimu tamana warju kadaaka الnafyu qad kamula mur waa amarkii wanha waa nahyi wadcu waa ducadii wasal waa istifhaamkii sal su-aal waay su-aashu istifhaam waay wacrid waa cardigii lixadihimu waa taxdiid intaas masulbeyd waay mur wanha wadcu wasal wacrid lixadihimu intaas nusbulbeyd waay nisfulbeyd gabayga barkii waay halkii beyd barkii waay barka kalena waa maxay tamana warju kadaaka الnafyu qad kamula tamana waa tamanigii warju warjuda waa maxay waa ataraji kadaaka الnafyu kadalika nafyigii annafyi waa soo marna asigana kadaaka sidaasoo kale buu yihi annafyu nafyiga ayaa qad kamula ku kaamil noqdo ku dhammaystirmay markaad tirisa marka beydkan inta lagu sheega waa sagaalkii mur waxaan nidhi wuxuu ka tarjumayaa amarkii way wan wanha waa nahyi wadcu waa adducaa wasal waa assu-aal maxaa kaloo dhihi kartaa alistifhaam wacrid waa alcardu alcardu soo maana soo marin alaa tanzilu cindana fatusiiba khayran mid lagu tusaalaynayo w waa cardi wacrid lixadihimu lixadihim waa maxay taxdiid hadda markii la fasiro kelimadaas macnaheedu waxa wa wacrid u bandhig lixadihim yacni boorintooda xadiga nasiibna waa la yidhahdaa boorin waa laakiin xadiga nasiib laleeyahay waa alxadu oo bidaa wa midda nasiibka ah alxadu haddii la yidhahdana waa boorin wa daad iyo daa bay kale yihiin wacrid lixadihim alxadu waa ataxdiid tamana waa atamani warju wa ataraji kadaaka nafyu qad kamula intaas waa sagaal soo maaha sagaalkaasi waxaa la yidhahdaa waa kulligood waa alab sagaalkaas kulligood waa alab mid walba oo sagaalkaas ka mid a hadduu faa-u sababiya ka hormaro ama waawlmaciya uu ka hormaro faa-u sababiyadaasi waawmaciyadaasi mudaarica ka dambeeya waa mansuub bian mudmara wujuuban warkaas waa la fahma soo maaha tusaalooyinku sheikha guda gale raximah اllah wuxuu yihi naxw laa yuqضىa calayhim fayamuutuu laa yuqضىa calayhim la xukumi maayo oo geeri lagu xukumi maayo fayamuutuu markaa ay dhintaan laa yuqضىa calayhim fayamuutuu aayaddaani waxay ka hadlaysaa gaalada haddii ay naarta galaan markay geerida tamaniyaan inaan inaysan geeriyooneyn geeridana aan loo ogolayn qofka ahlu naarka ee naarta ku jira laa yamuutu fiiha walaa yaxya mana ku dhimanayo naarta dhexdeeda mana ku noolaanayo nolol wanaagsan hadduu dhinto raaxay u ahaan lahayd maxaa yeeley xanuunkii baa dayn lahaa laakiin lama ogola inuu dhinto allah subxaana wa tacaala marka wuxuu leeyahay laa yuqdaa calayhim ilaa ayagaa waxay tamaninayaan ama ay dalbayaan in la xukumo wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk rabbiga hana xukumo bay yidhaah mar naftu mar un hana la dhaafiyo ciqaabka iyo cadaabka si aan uga nasanno allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyay laa yuqdaa calayhim oo fa yamuutuu markaa ay dhintaan fa yamuutuu faadaani faa-u sababiyo w yamuutu waa ficil mudaaric mansuubun bian mudmara bacda faa-i sababiya faa-u sababiya hadda maxaa ka hormaray waxaa ka hormaray hadda waa maxa nahyi miya nafyi waa laa yuqdaa calayhim waa nafyi nafyi iyo nahyi yaa la ysku qaldin shaqo isku ma laha haddii nafy nahyi ahaan lahayd ficilkan yuqdaa lama dheheen maxaa laga jari lahaa yaa aliftaa laga jari lahaa oo xarfi cillaha ah laa yuqda baa la dhihi lahaa majzuumu markaa noqon lahaa laa yuqdaa waa nafyi xagga macnahana nafyigii nahyigu waa ku kala duwan yihiin waxaana ku dareemaysaa nafyigu wuxuu u eg yahay ama macnihiisu uu yahay wax laga sheekaynayo wax la diidayo laakiin laga sheekaynayo laakiin nahyiga waa wax markaa adiga lagaa reebaya si shaksiya hadda aayaddan waxbay ka hadlaysaa waa khabar waxbay ka warramaysaa laa yuqdaa calayhim la xukumi maayo ha xukumin miya ma aha laa yu'minuuna ma rumaynayaan waa sheeko laga sheekaynaya soomaa inaysan rumaynayn laakiin laa tu'minuu macnaheedu waa maxay ha rumaynina waay laa yu'minuu yaysan rumaynin waay waa kala duwan yihiin xagga macnahana nafyiga nahyiga waa kala duwan yihiin xagga icraabta markii laga hadlayana nafyigu wax saameyna ficilka mudaaric kuma laha laakiin nahyiga muxuu ka mid yahay jawaasimtuu ka mid yahay ficilka mudaaric waa jasmiya marka laadaa naafiyo wa nafyi baa ka hormaray kadaaka nafyu qad ka mula meeshuu lahaa waa nafyigii laa yuqdaa calayhim fayamuutuu wayaclama asaabiriin wayaclama asaabiriina waxaa ka horaysa nafyi walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum wayaclama asaabiriin walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum lamadan waa nafyi yani waxay idinla taha waay allah subxaana wa tacaala inuusan addoommada ama inaad jannada gelaysaan am xasibtum an tadkhuluu ljannata walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum waxaad u malayseen inaad jannada gelaysaan ayadoo allah subxaana wa tacaala uusan soo muujin uusan ogaanin lama yidhaahdo alla mar walba waa ogyahay cilmigiisu waa qadiim aayadda walamaa yaclam illaahu aladiina alla asoon ogaanin inaad ku fasirta sax ma ah ilaahay cilmi ka dhiman uu sugaaya miyaa jira oo addoommadu markay sameeyaan kadib uu ogaanayo ma jiro cilmiga ilaahay waa saabiq walidaalika mufasiriintii sida ibnu cabaas oo kale aayaddan waxay ku fasiraan walamaa yudhir illaahu ayadoon alla uusan muujin bannaanka uusan soo dhigin kuwa jihaaday oo adinka idinka mid a wayaclama allana uusan soo muujin asaabiriina kuwa sabraya wayaclama walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum wayaclama waawdaani wayaclama ku jirta waa maxay waawlmaciya w waxaa ka hormarana waa nafyi oo walamaadaas lamaada waa nafyi nafyi baa ka hormaray marka yaclama waa ficil mudaaric oo ku nasbisan an mudmara wujuuban bacda waawi almaciya walaa tadqow fiihi fayaxilla calaykum gadabii walaa tadqow ha xadgudbina buu yihi alla subxaana wa tacaala fiihi dhexdii fayaxilla calaykum muusa ku ayaa la hadlaya markaa qowmkiisa eh fayaxilla calaykum uu markaa idinku soo dego qadabii caradey macnaa allah dhahaya subxaana wa tacaala ha fayaxilla calaykum uu markaa idinku soo dego qadabii caradayda waman yaxlil calayhi qadabii faqad hawaa waa halaagsama buu yihi alla qofkii ciqaabkayga ayaan caradayda ay ku soo degto walaa tadqow fiihi fayaxilla calaykum qadabii hadda maxaa ka hormaray faa-usababiyadan yaa nahyi baa ka hormaray walaa tadqow waa nahyi fayaxilla fa-du waa sababiya ficilka mudaaricna waa mansuubun bian mudmara bacda faa-i sababiya walaa taأkul isamaka watashraba labana tusaalihii buu keenay idinkugu jira adinka qaar uu ka maqan yaha miya se kulligiin waa idinkugu yaallaa kulli dabcada waa ku yaallaa bayn alqowseyn buu geliyey dabcan dabcadaha qaar uu ka maqan yahay buu ula jeedaa walaa taأkuli samaka watashraba labana maxaan kusoo tusaalaynay markaa hadda soo maraynay nahyigi waa lagu tusaaleeyey soo maaha iyo waawulmaciya waawulmaciya oo dhacay bacda nahyi nahyiga gadaashi khulaasadu marka waxaa waaya waawulmaciya iyo faa-u sababiya gadaashooda an ayaa la qadaraa ama la idmaariyaa wujuuban laakiin waxaa shardiya inuu ka hormaro sheikhu wuxuu yidhi nafyi maxdiya ama dalab bilficli buu yidhi isku soo duubu inuu dalab ka horeeyo w dalabkaasi ha noqdo nafyi ha ahaada nahyi ducaa istifhaam tamani taraji ilaa aakhirihi sagaalkii aan soo marnay mid ka mida inuu ka horeeyo kulligoodna maxaa la isku yidhaahdaa kulligood waxaa la isku yidhahdaa dalab ficilkaa mudaaric marka ee dhacaya bacda faa-i sababiya ama bacda waawi lmaciya faa-u sababiyadaasoo waawilmaciyadaasoo dalab ka hormaray ficilkaas mudaaric wuxuu noqonayaa mid lagu nasbiya an mudmara wujuuban antaas mudmarada ee waajibka loo qariyana waxay dhacaysaa bacda alfaa iyo bacda alwaaw fa-da waxaa lagu qeyday inay sababiya tahay maxaa lagu maxaa laga saaraa niri meesha caatifaa laga saaray waxaa kaloo waawulmaciya maciya lagu qeyday waxaa laga saaray waawdii caatifadaad laakiin hal mid inaan ku baraarugnana waa muhiim markii la leeyahay faa-u sababiya sababiyay faa-iideysaa isla markaasna ayada laftirkeeda cadfi waa laga faa-iideystaa waa sababiya isla markaana cadfi faa-iideynaysa midda la saarayo waa caatifo aan sabab faa-iideyneyn midda meesha laga saarayo fa-du waxay jirtaa ayadoo sababiye ah caatifana ah iyo ayadoo caatifo ah oo aan sababiye lahayn walaa yu-danu lahum fayactadiruuna fa-da ku jirta waa maxa sababiya mise caatifo waa caatifo waa hadday sababiye ahaa lahayd ficilkan muxuu noqon lahaa fayactadiruun muxuu noqon lahaa mansuub bian mudmaru noqon lahaa hadda ma nasbisan yahay fayactadiruuna mise marfuuc waa waa marfuuc maxaa yeele calaamadiisa rafcado waa daahiro waa hubuutu nuun fa-da ku jirtaa waxay tahay caatifo keliya oo aan sabab faa-iideyneyn middaas waa midda shiiku ka taxarusayo markuu ku leeyahay faa-u sababiya fa-da sababiyada muxuu ka saarayaa midda caatifada keliya ah laakiin jumhuuru naxwiyiin waxay leeyihiin fa-da sababiyada ah macno sababa ayadoo faa-iideynaysa ayay islamarkaa maxay tahay islamarkaa caatifay tahay waawulmaciya ayadoo maciyo faa-iideynaysa ayay mahaddana waxay faa-iideysaa cadfi annaga midda hadda aan rabno marka waa midda sababta faa-iideynaysa iyo waawda maciyada faa-iideynaysa haba noqdaano kuwa cadfina faa-iideynaya hadda macnahaan rabna cadfi miya mase waa sababiyada maciyada waa waa sababiya iyo maciya labadaas inay faa'iideynayaan ayaa laga rabaa waxa ka hormarana uu yahay طalb markaas mudaaric wuxuu noqonayaa mansuubi an mudmara wujuuban halkaa waxaa markaa ku dhammaaday annawaasib kuwa wax nasbiya wallahu aclam salى اllahu calى nabiyina mxamed wعalى alih وsaxbi ajmaciin